wafti ma ahayn dadka lama dhihi karo wafti waxay ahaayeen dad ismeydiyaabayaal ah oo ku talagalay xasiloonida gobolka iyo degmada garbaharey iyo dadka bobulationka iyo shacabka soomaaliyeed oo nabadda ku seexday nabaddana ku jooga kuna nool caafimaad qab iyo nabad qab inay maaragtay isku meydaabayaan bay ahaayeen laakiin lama oran karo waa wafti lama dhihi karo wafti waxaa la dadka samafalayaasha iyo dadka madaxda oo nabadda ka shaqeeyay iyo wanaagga dadka usoo kordhinayaa la yidhaha lakiin kuwaasoo kale waxay ahaayeen kuwo la dhihi karo waa ismeydaameyaal weye siyaasadeed bay ahaayeen nasiib wanaagna waa lagu guulaystay in laga celiyo si aysan dadka dhibata ugu geysan iyo nabadgelyada ay haysteen aysan maaragtay uga qaadin waa laga celiyey insha allahu waana laga celin doonaa ma dhacayso inay maaragtay waxay rabaan ay ka fushadaan waxaase nasiib daraa ah ay kuso waa tahay muddo ilaa iyo labada kun iyo sagaaliyo tobankii marka laga soo bilaabay ilaa iminka gobolka gedo maamul ahaan wax oo hadda maamulka gobolka gedo marna dowladda federaalk ayuu hoos tegayay oo madaxweyne farmaajo dhankiisa ayay howsha ka socotay oo isteedkii uu ka tirsanaa waa lagu kala tegay sida ay muuqato haddana madaxweynaha jubbaland wuxuu magacaabay gudoomiye gobol iyo ku-xigeenadiisa marka xubnahani imaashahooda saamayn intee leeg ayuu ku yeelan karaa ammaanka iyo maamulka dhinac marka laga fiiriyo
horta waa mahadsantahay waa kaa saxayaa ma ahan gobolka gada ma ahan jubbaland xortaa la yidhahdaa jubbaland waa saddex gobol weeye gobol waa la haystaa oo nimankan afka duubanba haysta gobolna waa xor weeye oo waxaa isugu yimid dhammaan madaxdii iyo mas-uuliyiintii iyo siyaasiyiintii iyo waxgaradkii iyo aqoon-yahanadii jubbalanda xortaa isugu yimid marka magaca gada waxaa la yidhahda ma jiraan waa jubbalanda xorta ah iyo jubbalanda fadhiidkaa la kala yidhahdaa marka koowaad horta u magacaabi karo jubbalanda xorta ah guddoomiye oo magacaabi karo sababtoa gudo jubbalanda xorta dee ayadaaba jubbaland oo dhan ah madax u ah ayadaa wax magacaabaysa waxaad arkaysa warqad ka soo baxday madaxweynaha jubbalanda xorta oo jubbada hoose xitaa ugu magacaabayo maamul ugu magacaabayo waad arkaysay marka ilaa iyo intii doorashadii saddex qofii keen qof baan kala baxayaa ah jubbalanda horta iyo axmed madoobe wax ka dhexeeyey ma jirinin axmed buule dareeg baa madax u ahaa jubbalanda horta asagaana maaragtay maamula mana u magacaabi karo waa iska maaragtay waa anigoo hadda maraykan jooga oo jubbada dhexe iyo jubbada hoose magac gudoomiyayaal u magacaabay la mid tahay warqadii uu soo qoraaye ninkaas wuuna og yahay oo wuxuu isleeyahay ujeedkiisa annagu waan ognahay laakiin kuwa dabadhilibka u ah oo la socda baan ogeyn laakiin ujeedkiisu agos intaan la gaarin jubbalaanta xorta ah colaan dhexdhig oo kala qaybi oo hays ku mashquuleen oo adigayaa lagu arki wayo laakiin waxa uu ninkaas samaynahayo waa ka weynahay waana ka horeynaa waxaasoo dhanna dhagarka kastoo uu maleegana waan la soconnaa insha allahu wauna ku fashilkaa mana dhacayso inuu maaragtay isagu ka qaybiyo annaguna diyaargarowganagii aan u jirnay in jubbaland horta ay qabato maamulka doorashadii jubbaland oo dhan oo loo dhan yahay oo qof walba iyo beel walba iyo shaksi kasta iyo siyaasi kastaba maaragtay dabaacigu ka lahaa uu heli doono oo qof walba maqaamka uu leeyahay uu ka heli doono qof walbana aan lagu ciilayn codkiisa iyo doorashadiisa iyo wixiisana uu fogan doono arrintaas qabanqaabadeeda ku jirnaa julaaydan soo socota haddii aan leedmana xulintii baarlamaankaan gelaynaa oo waxaan xulaynaa xubnihii baarlamaanka waktigooga dhammaaday baan ku xuli doonaa haddii aan leedma jubbaland xortaa magaaladiisa siyaasada oo la yidhaahdo baardheeraan ku xuli doonaa haddii aan leedmo halkaasna kadib waxaa lagu samayn doonaa madaxweynihii ka hor haddii ay noo suura gashay inaan bu-aala qabanana waa ku tala jirnaa iyo tacabkeen iyo abaabulkeediba haddayse dib oga dhacdo marnaba ma dhacayso ogosto inta la gaaro inaysan jubbaland madaxweyne yeelanin ku dhici doona ma ahan intaa waa inta guud weeye laakiin waxaan rabaa fariin inaan adag u diro ninka dowladda madaxweynaha soomaaliya ka ah waa xasan sheekh maxamuud xasanow waxaad moodaa mataan inay kula tahay colaad iyo nacayb inay kula yahaan moodaa oon colaad ka jirin oo magaalo magaalo ka xiran aysan jirin oo beeluhu ay nabad wada yihiin laakiin laga yaabo inay jiraan kala aragti duwanaan siyaasadeed keliya waddanka ay ka jirto laakiin colaad aysan ka jirin baa gacanta lagu geliyey markaa timidba waxaad dullaan afkaa iyo mid gacanta iyo mid dhaqaalaba ku qaaday puntland walow lasakaa difaacayo gool lasaga kaa qabtay haddana waxaad ku talagashay waxay ahayd puntland inay burburto oo islaayaan oo dhaqaala aad ku bixiso siyaasad ku bixiso inta weliba adkaysa weydaad afkaaga ka sheegtay afar iyo labaatan maalmood inay ku burburayso puntland afkaad ka sheegtay madaxweynihi dalkaa tahay wixii calooshaada ku jiray oo aad maleegaysay baad afka ka sheegtay duulaan baad ku qaaday laakiin dadka aqoon badan kaa siyaasadsan kaa wadanaysan baa hangool kugu qabtay adiga iyo ciddii aad adeegsanaysayba halkaa waa markii koowaad gacan qaaday wey waa tahay suldaan gulays su kale aan jeclahay markii labaad markii labaad gada duulaan ku soo qaaday ilaa iyo sanadka duulaan baad ku ahayd gad iyaduna sidoo kale hangool baa laysaga kaa qabtay nasiib wanaag nasiib darro hadda waxaa ka dhacaya baraawo iyo markaadaa ka dambeeyey colaad baad ka abuurtay baraawo iyo marko marka baydha baad ka abuurtay oo adiga adawgeedoo dad ku dhinteen oo dhibaato ka dhacday intaad maarta adugu abaabushay oo rag ka dirtay baydhabo guri isku xidheen waxaay khasaaro geysteen marka xasanow soomaaliya madaxweynaha aad u tahay ma ahan tii lagu dhiibay ma aha midda aad abuuraysa oo qabyaalada ku salaysan ma ahan midaad kala socosoocayso ma aha middaa qoriga isugu dhiibaysa soomaaliya waxaa laga rabaa dowlad ka soo kabanaysa colaad dowlad ka soo kabanaysa amni xumo dowlad ka soo kabanaysa dhaqaale yari dowlad ka soo kabanaysa burbur dowlad ka soo kabanaysa kala qaybsanaan dowlad ka soo kabanaysa siyaasad xumo iyo maanta baa lagu dhibay dowlad ka kabanaysa musuq maasuq wixii o dhan baa gacanta lagu geliyay maanta waxaad ku celisay meeshii naynawanka geela ku qoraysaad ku celisay halbeegaagii ahaa soomaali oo heshiis iyo dunida heshiis laa ma ahayn sax ma ahayn wuxuu ahaa soomaali oo col ah dunidana col laa buu ahaa adiguna intaasaad ka dhex faa'iidaysato oo dantaada iyo siyaasadaada iyo dhaqaale urursiga lagugu yaqaanay iyo musuqaaga inaan la arag bay ahayd waanad ku tacab jirtaa laakiin waxaad ogaataa soomaalidu way kaa foojigan tahay wax walba oo samaysan adiga gurigaaga bay ku soo noqonayaan caasimadday isugu imaan doonaan midaad puntland ka wado midaad geda ka wado midaad baraawo iyo marka ka wado kulli xamar bay isugu imaan doonaan adiga xamar baana isbaran doona iyo dadka ku nool hadii alag waa tahay suldaan gurey aan kaa dhexgalo ugu dambayn marar badan waxaad ku celisay ama mas-uuliyiin kaleo gobolka ku sugan oo barasaabka ugu horreeyay ku celiyeen jubbaland xorta ah in la dhisi doono muddo laba bilood gudahooda dadka waxay isweydiinayaan u kurgan arrimaha siyaasadda saddex gobol oo maamul goboleed loo dhisayo waayo cidda bixinaysa qarashka ku baxaya oo la odhan karo ilaa kun qof oo dad ayaa ka soo qaybgeli doono marka xaggee wax ku ogtihiin ma dowlado ayaa gacansaar la leedihiin ma hay-ado ayaa gacansaar la leedihiin xaggee ka imaanayaan dhaqaalaha ku bixi doona shirweynahaasi
waa su-aal wanaagsan weye dhaqaal ahaan dadka deegaankaa oo reer jubbaland iyagaa dhaqaalahooda la baxaya annagu dhihi mayna dowladsiixaysa dowlad hebel baa dabada naga wada midna oran mayno laakiin lacagtaas waa la diyaariyey waxaana bixinayay oo bixiyey oo haddana bixin doona wixii ka dhimanaada dadka deegaanka ka soo jeeda oo jubbaland xorta ah meel kastaba ka deganay saddexda gobol dadka ka soo jeeda oo dhibaatada badan wajahaya oo intaa labayo tobanka sana colaad iyo dhibaato ku jiray ayaa bixinaya dhaqaalahaas waana diyaar dhaqaalihii keliya un waxaan sugaynaa in fulayda laysugu yimaado oo wafuudda xawar bay ku wada sugayiin lasoo daabulo baareera la keeno nairobi laga keeno meel walba ay joogaan dadkii siyaasiyiinta ah odayaashii dhaqanka la keeno golahii xildhibaanadii la xulo waxaan ku idhahdaa markaas kadibna la diyaariyo madaxweynihii iyo doorashadiisii si xor ah oo xalaala loo doorto xagga dhaqaalahana dee waaba ku sheegay oo dhaqaalahaas iyo wuxuu ku baxay oo dhan waa horaa la diyaariyo waxaanaan diyaar noo ahayn maanaan ku hadaleena waxaa maaragtay waa qorsho degan oo dhaqaalihiisii iyo siyaasadiisii iyo shuruucdiisii iyo wixii soo dhan la diyaariyo weye marka waxa walwalaa taas nagama hayaan
aad baa u mahadsan tahay suldaan gure